haddaba qodobadii ka soo baxay shirkaasi sidee lagu hirgelin karaa sideese loogu qancin karaa dhinacyadii ka maqnaa shirkaasi si loo helo doorasho ku dhacda wadar ogol su-aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay muqdisho runtii horta hadda dhuusamareeb kii koowaad kulankii koowaad iyo kii labaadba iyo kan saddexaadba aad baa loo rabay in arrinta doorashada la dhaqaajiyo marka laba habba waa loo eegi karaa mid waxaa loo eegi karaa in dadki isku yimid ay tala meydka soo saareen oo waxna soo dhaweeyeen oo wax dhaqaaqi karo oo la hirgelin karo ay soo dhaweeyeen waa loo eegi karaa in sidii haddee dadkii mucaaradka ahaa ama goboleedya ha noqdo ama xisbiyada hadda xamar jooga ha noqdaan inaysan kasoo qeybgelin shirkaas oo hal qolo ay ahaayeen waa laga eegi karaa oo is oo weli in wax qabyo yihiin marka hore hal qof iyo hal cod baa madaxweynaha iyo tiimkiisa ku celcelin jireen taasna waa la ogaanay suuragal ahayn marka hadda doorasho dadban oo saddex boqol oo qof oo kale iyo wax lamid ay ku taliyeen oo maaragtay ay ishaareen in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo ay ishaareen inkastoo hadda afka inay toos uga xariiqeen aan hubin waxaasoo dhan waa runtii waa waa waxii dilo keenaya dhanka kalena in ay silna tooxsi weli ka muuqdo oo aqalkii sare oo dalka baarlamaan buu leeyahay baarlamaan waxaa laisku dhahaa labada aqal baa baarlamaan laisku dhahaa marka aqalka sare oo kale in la fuquuqahayo oo la leeyahay degmadakan waxaa la horgeenayaba hoose oo kale golaha shacabka loo yaqaano waxay muujinaysaa xoogaa isfaquuqid iyo waxaana tooxsi bay muujinaysaa in weli kolkosha lagu wato guddiga doorashooyinka qaranka oo afar sano ku hayay waxaan ka shaqaynaa oo ku tababaranay oo naqaanaa doorasho qof iyo codaan naqaanaa had in ayagii weli kolkasha lagu wato oo ay leeyihiin doorasho beelo ay kuraas dhex taallo bay maamulhayaan laftigeeda waxaa ka muuqda maxaa la yidhaahdaa laftigeeda waxaa ka muuqda xoogaa in layska hubiyo oo guddigan uusan noqon kiyaawo ingiriis meel kasta furo meel kasta la gelinayo uusan noqon si doorashadii qof iyo cod loo tababarayo ay yaqaanaana ka shaqaynayaan taas waa laiska shalfigareeyey waa laiska hakiyey tan dhacaysa waa in cidda doorashada khusaysa guddi ay ku wada kalsoon yihiin hawsha ay dhex galaan ayadan runtii baa dhici karta in loo baahdo ama loo baahan yahay si aniga ila tahay guud ahaan nimankan hadda jubbaland iyo puntland iyo xataa xisbiyada xamar joogo ilaa sagaashan xisbi ah laftigooda in la yidhaahdo wixii dhuusmareeb ka baxay baarlamaanka alagenya ansixinaya ninkii talahayana hanaga soo daba tuuro laftigeeda waxla cararid baa ka muuqata iyo fudayd waxay ahayd inay u diraan puntland iyo jubbaland ay u diraan dhahan walaalayaal intaan nala dhaafi weyday waxaa kusoo kordhinaysaan kusoo kordhiya inay u diraan xisbiyada sagaasanka xisbiyaha oo la yidhaahdo iyo aqalka sare la yihahdo saan anaga nala tahay laakiin habkan tareenkan la leeyahay tareen baa dhaqaaqay tareenkan hadda elameerisu ku jiray laast sanahii barka soo dhaafay xagga doorashada elameerisu ku jiray marka tareen dhaqaaqay ma jiro marka waxaan kolkosha lagu haysto oo lala cararahayo in laiska daayo waa fiican oo xalaal barkaa la qashaaye tala fiican bay keeneen meydka ay saaraan waxaa dhici karta laba ama saddex qodob in laga bedelo laakiin habkan waddadan kasoo bilaabata villa soomaaliya dhuusamareeb soo marta aqalka hoose gasha keliya ma shaqayn karto oo doorasho dalkan kama dhici karto laakiin cabdirashiid soo lama oran karo haddii sida aad sheegtay maamuladii maqnaay lala hadlo oo loo diro oo aqalkii sare loo diro oo kii baarlamaanka loo diro oo bulshada rayidka mucaaradkii so taasi ma muuqanayso in ay dib u riixi karto wakti badan oo doorashadu ay aada dib ugu dhici karto maadaama wadatashigaas uu qaadan karo wakti aada u fog may saddex iyo toban qodob waaye oo laba biij ku qoran marka ma badna dadka haddii loo diro un laba ama saddex qodob baa dhici karta inay ku daraan meesha saddex boqol iyo kowga la yiri for example xildhibaanada qaab qeyb ka mid ah ha soo doortaan la yiri laakiin dadka ka imaanaya waqooyiga ama ama ama dirta waqooyi la yihahdo haddaan afkaba ku dhufto la yiri si gooniya loo doorana taasoo kale sax maahan waa in xildhibaanadu isku nooc loo doortaa si isku qiimo iyo isku micno u yeeshaan saddex boqol iyo kow qofna waa laga heli karaa beelaha kasoo jeeda goboladaas kasoo jeeda waa laga heli karaa taasoo kale haddii kuwaa soo jeediyaanna kuwaan ma dhibsan karaan waa waxa la sixi karo guddiga doorashada guddi lagu dhan yahay oo waxaan laysla ogol yahay in laga dhigo waa wax laysla aqbali karo maxaa la yidhaahdaa haddii haddu laba bilood iyo saddex bilood iyo xataa ay ku darsanto oo laakiin dhib ma lahan shaqada intay socoto haddii laysla gaaro laakiin waxaan consultation ballaaran uma baahneen waxay u baahan yihiin niyad sami baa loo baahan yahay iyo wixii inay soo ekaan wax tareen gooniya oo dad u shaqeeya keliya saaran wixian is laska layska tartiibiyo nimankaas in lagu xurmeeyay ahayo intay waraaqahan diyaariyaan intay xafladaha qabsanayaan qoorqoor iyo ay u dhiibaan cumar finis ahaan iyo taga maxaa la dhahaa puntland dani la soo hadla lafti gareen iyo ra-iisul wasaarahana ay kismaayo u diraan baa uga filayd xamarna madaxweynuhu markuu tago xisbiyada isugu yeerdhnimayo halkan bay hawsha dhaafi lacday maxaan sameynaa haddana two lead maahana way samayn karaan marka waxaan qabaa sicirbintan in la iska daayo oo doorasho aan laisla ogolena dalkan kama dhici karto saacadda socotana baarlamaankan iyo madaxweynahan bay ku socotaa maahane maamul goboleedyada qoorqoor ugu dambeeyey qof la doortay kuma socoto ugu dambayntii maamullo laba maamul ayoo miisaan leh ayaa ka maqnaa shirkan sidaad la socoto haddii madaxweynuhu siduu sheegay baarlamaanka uu dib ugu celiyo qodobadan lagu heshiiyey baarlamaankuna ay meel mariyaan maxaa kaalin ah oo uga bannaan labadaasi maamul inay wadaxaajo dib uga furaan mar haddii baarlamaanku ansixiyo haddii doorashadu xagee bay ka dhacaysaa ilaa puntland iyadaa puntland xukunta gaalkacyo koonarkeeda ilaa caluule iyo iyo kashay puntland iyagaa ka taliya marka doorashadii puntland marka ma lasoo raraya maxamed baa loo soo raraya afartanka xildhibaan puntland laga dooran lahaa haddii la rabo afartan xildhibaan puntland inay baarlamaanka ku darsato waa in puntland habkii doorashadaas ku dhici lahayd ay raalli ka tahay lagana talageliya laakiin haddii qorshuhu yahay macnaha in laga maarmo afartankaas xildhibaan iyo kuwa jubbaland laga soo doorto iyo kuwa xamar xisbiyada xamar shabeelle laga maarmo waa la iska ignoor garayn karaa baarlamaanku tareenkan filla soomaaliya ku dhex wareegaya waa macnaha ilaa filla soomaaliya isla degan yihiin xukuumadda iyo baarlamaanka iyo iyo madaxweynuhu way samaysan karaan laakiin hadday dadkaas u baahan yihiin haddana tala macquulay keeneen waa inay raadiyaan oo dhahaan war maxaa ku daraysaan iyaguna waa inay ogaadaan in wakti maslaxadda mararka qaarkood laga raaco oo oo oo sidii wax loo dhaqaajin lahaa laga shaqeeyo marka anigu waxaan isleeyahay ugu dambaynta waxaan isleeyahay waa laisfahmi karaa haddii kuwan soo tashadeena u arkaan talo qabyo ah kuwa maqanna ay diyaar u yihiin inay dalkan doorashada la gaarsiiyo wixii maslaxadana laga shaqeeyo oo xoogaa mudimidoogtaag iyo shalay baa lay huruufe keliya aan lasku macnaha laysaga hor imaan marka waxaan isleenahay rajadu waana fiican tahay welina waa loo baahan yahay in laysla ixtiraamo lana taagtaagsado maslaxadda ummaddana madaxa lagu hayo kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi madaxa machadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho oo khadka telefoonka iigu warramayey